dowlada hoose degmada kismaayo ayaa saartay awaamiir la xiriirta dilaalinta boostaajooyinka injineerada dhulalka notaayooyinka ee koolgalow magaalada kismaayo walibana la faray in sadaanka dhaqsiga badan yoo isku diiwaangeliyaan xafiiska dowlada hoose degmada kismaayo ku hor tobanka bilown ee lamada kun labaataiyo afarta si lansi aqoonsi waana lansuga amniga iyo shargadadowka xantada dadweynaha iyo in dowlada iyo la dareerta sharciyada ganacsiga harumo gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo oo la hadalay warbaahin ya sheegay sababta sheentay tallaabadu in yeetaa in lukudheerada musuqa iyo walisdabamarinta islamarkaasaytana meelo kubadda hogaanlaanta dhulalka waxaana sababay inaan wakhtiga u yeedhno waxaa batay musuq maasuqii iyo isdabamarintii iyo xog la-aantii dhulka waxaana dhacday dhul la kala gatay oo kiisaskoodu hadda yaallaan dowladda hoose ee degmada dhulkaas oo aan sifo sharciga lagu kala garanin isla markaana dilaalin iyo markhaatiyaal iyo nootayooyin istabamarsan ay barnaamijkaa ka shaqeeyeen sidaa laamigeed si loo sugo hantida dadweynaha gataha iyo laga gatahaba amni iyo sugnaanna ay u helaan oo kii xoola biinahayana xoolihiisa uu meel wanaagsan ku bixiyo kii dhul laga qaadanayana dhulkiisa si wanaagsan looga qaato oo looga gato looga garanayo waxaan rabnaa dadka dilaaliinta dhulka ah inay yimaadaan tobanka bisha sagaalaad xafiiska dowladda hoose degmada kismaayo si loo diiwaangeliyo loona siiyo dukumenti ama idkar caddaynaya shaqadooda ciddii imaan weyda usoo hogaansami weyda muddadaa ay dowladdu siisay dilaaliinta ee qaadan waaya sharcigii dowladda hoose looma aqoonsanaanayo dilaal waxuu kala gadi karayo iyo wax maxkamadaha la geyn karo wax nootaaliyooyinka la geyn karo oo uu dilaala u ahaan karayaa ma jirto sidaa laadhigeed si aad shaqadaada hufnaan iyo cadaalad iyo sharciyadaad ugu hesho dilaalow imoo xarunta dowladda hoose ee degmada kismaayo kaa dilaalintan intaa kaga gudbahaya waxaa yimid kaariyada kaariyada boostaajooyinka iyagana sidoo kale waxay imanhayaan shan iyo tobanka bisha sagaalaad xarunta degmada dowladda hoose kismaayo si iyagana boosad sharciga loo mariyo loo siiyo aqoonsi iyo aagga uu ka shaqaynayana loo ogaado sife amni loo helo gaadiidkuna ay u helaan shaqo wanaagsan kaariyaduna ay u noqdaan kuwo sharci ah oo looga xayiro sharci darada faraha badan ee nin walbaanaa kaariya uu iska leeyahay kaariyada ka shaqeeya baastoojooyinka degmada kismaayo gudaheeda ah waxaa la farayaa inay u hoggaansamaan amarkaa dowladda hoose ay bixisay kuna yimaadaan shan iyo tobanka bisha sagaalaad taa dilaalinta kaariyadana intaasaan kaga baxayaa waxaa yimid injineerada injineeradu hadda ka hor baa la diiwaan geliyey qaybaha sharcigii qaatay qaybana sharcigii ma qaadanin qaybihii sharciga qaatayna wax badan baa ka soo noqday waxaan leeyahay qaybihii sharciga qaatay si sharcigiinii loo sugo waktigiisa iyo sugnaantiisa iyo qaybaha sharciga qaadana si sharci cusub loo siiyo idinna imaada xafiiska idinku shanta bisha sagaalaad baad imaanaysaan injineeradu waxayna la rabaa in laga sharciyeeyo dhulku degmada kismaayo mastabalayn bay leedahay dhammaantiin waa inaad timaadaan notaayooyinku halkaa idinkuna aad timaadaan fariintaas ee afartaa jaanib ku socota jaanib kasta waxaa la rabaa xilli muddeedka loo qabtay inuu ku yimaado ciddii xilli muddeedkaa ku imaan weyda shaqadeeda waa la joojinayaa